Koongareeska Mareykanka ayaa dhowaan meel mariyay sharciga dib u eegista xiriirka labageesoodka ah ee Mareykanka iyo Koonfur Afrika. Koongareeska ayaa u xilsaaray madaxweyne Biden iyo maamulkiisu inay go'aamiyaan in Koonfur Afrika ay ku hawlan tahay dhaqdhaqaaqyo wiiqaya amniga qaranka Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo in kale. Sharcigu waxaa sidoo kale uu maamulka madaxweyne Biden uga baahan yahay in ay dib u eegis dhammaystiran ku sameeyaan xidhiirka labageesoodka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Koonfur Afrika oo ay u gudbiyaan Koongareeska. Koonfur Afrika ayaa sii laba jibaartay ku xidhnaanshaha ururka dhaqaalaha ee BRICS oo ay ka mid tahay shantii dal ee aasaasay iyadoo sanadkii hore martigelisay shir madaxeedkii shan iyo tobnaad ee ururka dhaqaalaha ee BRICS halkaasi oo ay kaga wada hadleen islamarkaana ay ku heshiiyeen in la ballaariyo baaxadda ururka. Sidoo kale ciidamada badda ee Koonfur Afrika ayaa sanadkii hore ka qayb qaatay dhoolatus militari oo ay wadajir ula sameeyeen ciidamada Ruushka iyo Shiinaha arrimahaasi oo sii xoojinaya xidhiirka ruushka iyo koonfur afrika sida uu faahfaahinayo jaamac faarax xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka jabuuti xidhiirka ruushka uu la leeyahay waddanada afrikaanka waxa weeya waa xidhiir inta dambaba qaaradda kusii fiday koonfur africana way ku jirtay wadanada waxa weeyaan xidhiirka lale laakiin waxa ay xidhiirkoogii uu sii adkaaday uu uu tagee yeeshay waxa weeyaan markii ay koonfur africa spahisiga brix ay ku biirtay taasoo waxa weeyaan sii xoojisay cilaaqadoodii ka dhexaysay hadday noqoto tu dhaqaaliyo tu military iyo tu waxa weeyaan isweydaarsi hadday noqoto information hadday noqoto sirdoonka taas ayaa keentay in ay spahisiga ay ku midoobaan waanu ogeyn shirkii ka dhacayay koonfur africa inay ay xasaanad diblomaasiyadeed ay saartay madaxweynaha ruushka oo maxkamadda adduunku ay kusoo ay ku xukuntay in la qabto koonfur africa xidhiirkan iminka ay la leedahay ruushka shiinaha iiraan xamaas koonfur africa waxaa la odhan karaa maanta waa waddan xagga dimuqraadiyadda xagga cadaaladda waa waddan maanta mudan in lagu daydo waxa weeyaan waayo waxay soo mareen xasuuq bay soo mareen midabka ka hor bay soo mareen taas ayaa keenaysa waxa weeyaan inay isticmaar diidaan inay awood in loo sheegto shicib ay diidaan xidhiirhka ruushku iyo iyo koonfur africana dardar ayuu galay waa kuwii dhoolatus sameeyey saddex boqol oo oo ciidanka waxa weeyaan badda koonfur africa ayaa dhoolatus kala qayb galay ruushka iyo shiinaha taas waxa weeyaan waa xidhiidhadii waxa weeyaan ugu horeeyey ee dhoolatus ay reer galbeedka ay tusayeen reer galbeedka iyo maraykanku walaac aada u weyn ayuu ka qabaa xidhiirkaa ay koonfur africa ay la leedahay ruushka taa walaac aad iyo aad u weyn ayay maraykanku haystaa koonfur africa waxay noqotay maraykanka ku noqotay waa la fudhun gashay ayaa la dhihi karaa walaacaana wuusa sii taraya maalinba maalinta ka dambaysa oo tallaabadii ay qaaday koonfur africa wadano kale ayaa dariiqii ay martay maraya marka walaal waxa weeyaan waa waa waa walaac aad iyo aad u ziyaada ayaa ayaa la odhan karaa arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo arbacadii ina dhaaftay ay dalka niger ee galbeedka africa ay ka degeen kooxdii u horreysay ee ciidamada ruushka telefishinka qaranka ee niger ayaa qeexay in ruushku keenay nidaamka difaaca hawada si loo hubiyo loona xakameeyo guud ahaan hawada dalka niger warbaahinta dalka ruushka ayaa ku sheegtay askartan in ay ka tirsan yihiin ciidamada loo yaqaano africa corps kuwaas oo hadda ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka imaatinka ciidamada ruushka ayaa sidoo kale soo bandhigaya walaac laga qabo in ugu dambayntii ay qabsadaan saldhigyada maraykanka ee niger waxaa weli dalka niger ku sugan in ka badan kun ka tirsan shaqaalaha maraykanka iyo sidoo kale saldhig weyn oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano kaasoo saraakiisha maraykanku ay sheegeen inuu fure u ahaa la socodka kooxaha xagjirka ah